waa dhowahay walaal khadar aada u mahadsan tahay caymiska xoolaha waxaa fangareynayo s d c b m z iyo walbank waxaana fulinayo programkan somreb la dhaho somali resilience program oo lead ay ka tahay walvishon marka caymiska xoolaha waxaan anaga ka aaminaynaa abaaraha waana waxaan leenahay waxaan u sameynaa dadka reer guuraaga ah gaashaan ay kaga gaashaantaan waxyeelada abaarta marka abaarta lama joojin karo laakiin waxyeeladeeda la yareyn karaa sida inay xoolaha disho xoolihii gaajoodaan caanihii maarata meesha ka baxaan intaasaa la yareyn karaa so annaga marka waxaan isku dayeynaa ka mashruuc ahaan in aan isbarno dadkii reer guuraaga ahaa iyo dadkii maarata iyo kambaniyadii maarata caymiska in ay u sameeyaan maaragtay caymis xoole inay u sameeyaan oo isbartaan kambaniyada caymiska iyo dadkii reer guuraag ahaa oo mar walbo ay ruuxa uu awood u heli karo ninka reer guuraag ah inuu xoolihiisa caymis geliyo oo abaarta uu maaragtay uu ka caamiyo taas waxay bedel fiican u noqon kartaa waqtiyada maaragtay emergency programmeska iyo bedel fiican u noqon kartaa marka hadda dhib uu jiroo kaleeto waxaa dhacdaa inta badan dhibkii asaga ahaa in aan gargaar deg deg aan la helin oo waktigii uu ku haboonaa uusa imaanin waxaa laga yaaba saddex bilood kadib dhibaatadii markay dhacdo xoolihii baaba-aan dadka rafaadaan kadib in gargaar loola soo gaaro annaga hadda waxaan ka fikiraynaa marka ruuxan intuusan dhibkan ku dhicin sidao oga gaashaaman karaa muxuaha abaarta oga gaashaaman karaa soo abaarta ayadoon imaaninba waxaan rabnaa qofkan inuu helo gargaar oo ha noqoto calaf ha noqoto daawo ha noqoto biyo ha noqoto taasaa marka waxay keentay in aan ikhtiraacno waxa la yidhaahdo caymiska xoolaha oon maaragtay ku boorino kambaniyada barefadka ah ama caymiska in ay sameeyaan product ha sameeyaan marka idinku ma isku xir keliya sameynaysaan oo ganacsatadii iyo reer guuraagaad isku xiraysaan mise wax kalaad ka caawinaysaan annaga hadda waxaan sameynaynaa kow kambaniyada oo caymiska bixiyaan in aan maaragtay barno qaabkii bal waxaan oga shaqeyn lahaayeen productigii siday u sameyn lahaayeen dadkii ka shaqeyn lahaa in loo tababaro waxaa kaloo anaga aan sameynayna oo kaleeto in guuraagii aan fahansiino sida waxaan u shaqeynayo iyo faa-iida ugu jirto keliya macnaha anaga keliya naguma eko dowladdii baa meesha soo geliyay soo rabnaa in ayada laftooda ay fahmaan muxuu ahaa ugaasyada suldaanada maaragtay wadaadada dadkaasoo dhan inay fahmaan muxuaha brogramkan anagoo maarata wacyigelin iyo maarata cilmi baris saa-id ah u sameynayno dadka marka gobolkee hadda ka bilowdeen ilaa iyo hadda
hadda waxaan xoogga saaraynaa in uu ka bilowdo puntland taasna hadda beryahan aan wacyigelin fara badan aan ka sameyneynay ayadaana rajeyneynaa meeshaas inay kasoo bilaabato kadibna cashirada laga bartaa meesha ayada in lagu maaragtay lagu dabaqo deegaanada kale oo markaa saas loo sii faafiyo brogramka asaga horey ama xiliyadii hore ee bariisamaadkii dowladihii hore ee soomaaliya barnaamij caymis noocan oo kale ah soomaaliya ma oga shaqeyn jiray maya barnaamijka caymiska asagoo dhanba waa cusub yahay inta badanna wuxuu ahaa maado oo lagu sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo ahaan jirtay waktiyo dhow yaa laga hergeliyey caalamka oo laga hergeliyey wadamada ugu horeeya ee laga hergeliyay waxaa kamid ah mongolia hadda ugu dambeysay two thousand tenkii ilaa hadda la joogo waxaa laga hirgeliyey etoobiya iyo maarata iyo kenya maadaama marka dalka ugu xoolaha badan east africa soomaaliya ay tahay abaaraha ugu badan ayaga ay saameeyaan annaga waxaan u aragnay marka in fursad ay ka faa'iideysan karaan ama looga faa'iideyn karo reer guuraaga in ay yihiin maaragtay gaashaan looga dhig loogu sameyn karo maaragtay inay abaarta waxyeeleyso marka qaabka uu shaqeynayo waxaa weeye qofka waxaa laga yaabaa anaga waxaan ka cabir qaadanaynaa neefka lo-da ah neefka lo-da ah meeqaa neefoo arigu u dhigmaa meeqaa neefoo geelu u dhigmi karaa tusaaleoo kale marka neefka ninka reer guuraaga hadduu rabo inuu lo ku bedesho ari toban neefoo ariyaa lagu bedelaa haddii uu rabo muxuu ahaa neefka lo-da ah misaa neefoo lo ah yaa lagu bedeli karaa halka neefoo geela waxaa laga yaabaa marka hal neef hal sac iyo shan neef oo ari ah in uu u dhigmo neefka geela marka taas anaga marka waxaan dhahnaa waxa ugu yar ee ruuxa uu maarata ceymiska geshan kara marka tobanka neef oo ariga oo kaleeto qofka wuxuu iska bixinayaa labaatan dollar sanadkii neefka ariga marka suuqa caadiga loo geeyana wuxuu joogaa markay berisamaad ay tahay suuq fiican uu jiro toddobaatan ilaa iyo siddeetan ayuu neefka joogaa hadda haddaba marka sanadka haddaa labaatan dollar ka bixiso abaarta waa oga gaashaaman kartaa neefka asaga tobanka neef oo ariga ah labaatan dollar bisaad ka bixinaysa laakiin abaar hadday imaato tobanka ay kaa dhintaan meeqaa neefoo kaa baxday mid walba ku dhufo muxuu ahaa ugu yaraan siddeetan ilaa sagaashan lacag laba kun ku dhawaad oo kale kaa dhumaysa waaya marka caymiska noocan oo kaleeto ah muhiimad intee la eg ayuu u leeyahay xoola dhaqatada ama xoolaleeda soomaalida ee soomaaliya muhiimad oo fiican ayuu u leeyahay abaarta waxaa ka dhasho baahi baa ka dhalataa baahidaas oo ka imaato neef xoolihii in ay caano yareeyaan inay muxuu ahaa cadkooda uu yaraado in suuq loo waayo ugu dambeenna neefka asaga ah abaarta ay disho soo noloshii ninkii reer guuraaga ahaa oo dhan meeshay ka baxaysaa oo wuxuu nin wuxuu noqonayaa gacmiha maran yihiin oo yacni ama magaalo soo galo ama tuugsi ha noqdo ama muxuu ahaa qaab kale qaraabo waxaa siiso nin baahan buu noqonayaa soo caamiskan haddii la helo waxaa meesha ka baxaya marka xoolihii inay dhintaan oo abaar ay u dhammaadaan waxaa meesha ka baxayo in neefkii caanihiisii uu yaraado waxaa meesha ka baxayso neefkii inuu cadkiisii maaragtay u isdhimo waxaa meesha ka baxayo in suuqi uu xumaado meesha way ka baxaysaa sababtaa neef cayilan oo abaar aan looga baqaynin suuquu lahaanaya mar walba qofka reemiga ah mar kastoo u baahdo suuqi inuu keeno neefkiisa lacag fiican ayuu u goynayaa intaasoo dhanaa marka ka baxeysa haddii caamis loo geliyo xoolaha marka wax faa'iidadaasoo dhan ay leedahay marka in oo dadkan laisku xiro ayaga iyo ganacsata laisku xiro ay isbartaan una maaragtay gaashaan u ka samaysto abaarta